asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalkayga idiin soo gaaraba kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada ee ka baxa raadiyaha isnaa'i magaalada jawhar toddobaadkii baadahan oo kale ayaad barateen in aan halkan idinkaga soo gudbiy barnaamijka ka aan kusoo qaadano mawduucyo kala duwan intuu socdo barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa u diyaargarowga tartanka bisha barakeysan ee ramadaan ee dugsiga habi ayuub ee ku yaala xaafadda horseed magaalada jowhar intuu socdo barnaamijka waxaa idinla qaybgeli doona qaar ka mid ah ardayda markaasi ka qaybgalaysa tartanka iyo maamulka madarasada habu ayuub balse intaan u gudgulin barnaamijka fariinta gaaban
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki waa mar kali barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaayo magaalada jowhar sanad walba marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan waxaa guud ahaan magaalada jowhar iyo deegaanada ku teesan gobolka shabeellaha dhexe dugsiyada qur-aanka kariimka loo qabtaa tartamo markaasi ay ku tartamayeen ardayda wax ka barata madarasooyinka ku yaala magaalada jowhar kuwaasi oo u tartama juska hoose ee qur-aanka kariimka midka dhexe iyo midka salaba haddaba qaar ka mid ah ardayda diyaargarowga ugu jirta tartanka bisha barakeysan ee ramadaan oo aan kula kulmay dugsiga haabi ayuub ayaa iiga warbixiyey sida ay ugu diyaargaroobeen xifdinta qur-aanka kariimka iyo tartanka lagu qabanayo magaalada tani jowhar caasiman diir shabeelle ugu horreyn kusoo dhawow warbaahinta isnaay gaar ahaan barnaamijka waxbarashada ee ka baxa warbaahinta adigoo ku bilaabaya magacaada cabdiqaadir axmed xasan warkaska hadlaabuyib alansaari cabdiqaadir bal inoogu warbixi qaabka aad ugu diyaargarowday tartanka ramadaanka ee qur-aanka kariimka
si wanaagsan aan ugu diyaargaroow waxaa ka qayb galaa tartanka soddonka jus ee qur-aanka kariimka
waa gartay ka waran sida aad wax u diyaarisay iyo qaabka aad u rajeynayso in aad kaga qayb waxaa ka rajeynayaa inaa kaalinta koowaad aan ka galo waa dadaalkeyga saa oo malinaya aniga si wanaagsan aan u dadaala maasha allah waa gartay waxyaabaha aad sameyso markaasi aad ugu diyaargaroobaysid inaad tartanka kaga qayb gasho maxaa ka mid akhris fara badan iyo dadaal dhanka iyo wax ah hadday noqoto suwace iyo waxii lamid ah ma jiraa tartamo hore aad uga soo qayb gashay ama aad ku guulays waa jiraan tartamo aan kusoo guuleystay sanadkii hadda ugu dambeysay waxaa ka qayb galay tartanka soddonka jus kaalinta labaadaana ku galay maasha allah waa gartay inaad akhriska badan aad sameyso ama dib aad u akhriso waxyaabihii aad horay usoo baratay ma jiraa dadkaa garabsi haa maasha allah macalimiinta way joogaan oo dugsiga macalinkan koor fadhiyaa ka mid ah maxaad rajeynaysaa inaad kasoo gaarto sanadkan
guul insha allah
ugu horaan kusoo dhawey barnaamijka waxbarashada ee ka baxa radio isnay adigoo ku bilaabay magacaaga iyo waxyaabaha aad u tanam doonsada
horta magaceyga waa cabdalla cali cabdalla waxaana dhigtaa markiiska abooy banaasaari waxaana tartanka galayaa hirshabeel t v insha allah soddon jus ayaan gali doonaa waa gartay een, bal inoogu warbixi qaabka aad ugu diyaargarowday in aad u tartanto soddonka jus ee qur-aanka kariimka
Een, horta waa dadaali dadaal fara badan waan subcinaa waan wax- wax badanna waan akhrinaa insha allah guulaan rajeynaya Tey, een, muddo inteel eg ayaad ku jirtaa diyaargarowgan akhriska qur-aanka kariimka maadaama aad ka qaybgalayso soddonka jus muddo shan bil camal aan diyaarinay
waa gartay een, waxyaabaha aad sameyso wax ma inoogu sheegi kartaa markaa si aad ugu diyaargaroobayso inaad ka mid noqoto Een, subcin iyo akhris iyo exercise iyo waxaas waan akhrinaya
waa gartay waxyaabahaas aad sameyso ma jiraa qof kugu dhiirigeliyo ama garab kugu siiyo ah macalimiinteeda iyo dadkaan ardayda isla nahay asxaabteeda masha allah waa gartay een, maxaad rajeynaysaa sanadkan inaad ka gaarto heerka een, aqrinta qur-aanka kariimka insha allah kaalinkow inaan gala jeena
horey ma uga soo qayb gashay tartamo noocan oo kale inta ah ah way fara badan yihiin afar afar tartana soo galay dhammaantoodna kaalin waan kasoo wadgalay sanadkan insha allah waan rajeynaya
Een, ardayda kaleenta ee kula midka ah markaasina aanan ku dhiiranin inay ka qayb galaan tartamada qur-aanka kariimka ee bartay qur-aanka ma jiraa wax fariin aad halkan kaga gudbi Ah, waxaa dhihi lahaa inay dadaalka badiyaan ay qur-aanka bartaan si ay ayagana tartamaan uga qayb galaan ugu horaan kusoo dhawo barnaamijka waxbarashada ee ka baxa warbaahinta isna adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo kaalmaha aad u tartamaysa anaa magac ibraahim cabdiqaadir cali dugsiga socda booyi banaansaari sanadka hore waxaan gali tobanka sanadkan waxaan gali doonaa labaatanka insha allah waxaan rajeynayaa sanadkan inaan kaalin soo galo waa gartay ibraahim sida aad ka dhawaajisay sanadka hore waxaad u tartantay tobanka jus ee ayadaha qur-aanka kariimka Een, sanadkan waxaad rajeynaysaa inaad ka mid noqoto ardayda u tartamayso labaatanka jus ee qur-aanka kariimka Een, ka waran heerka diyaargarowga ee aad ku jirto
ilaa waxaan ku jiraa muddo afar bilood waxaana igu caawinaya macalinkii xuseen macalin xuseen xaaji maci iyo asxaabteyda ay u caawinaya waa gartay een, ka waran tartamadii horey aad u gashay qaab noocee ayaad kala kulantay markii aad tagtay goobihii tartanka uu ka dhacay qaafiica ayaa la kulmay waxsaas Gartay, een, ma jiraa wax fariin aad halkan kaga gudbinaysa ardayda kaleenta ee markaas isku diyaarinayso inay ka qayb noqdaan tartamada qur-aanka kariimka
aadayaasanta waxaa diraya inay dadaalaan ee tartanka soo qayb galaan insha allah shukran.
Een, ugu horaan kusoo dhawo barnaamijka waxbarashada ee ka baxa warbaahinta isnaaye adigoo ku bilaabaya magacaaga waa ku dhowaa magacayga waa marin xasan cabdulaahi oo ka mid ah tartamaha dugsiga abu ayub al ansaari Een, maryam bal inooga warbixi diyaargarowga aad ugu jirto tartanka qur-aanka kariimka ee lagu wado inaad ka qayb gasho maasha allah diyaargarow waan wadnaa waxaan soo wadnay afar bil oo dadaal ah haddana waan sii wadnaa maasha allah macalimiintayna nagu soo dadaalay Een, waa gartay een, maryamo jusaska aad u tartamaysa sanadkan waa ilaa halkee waxaan ku tartamayaa juska labaatanka jus sanadkii hore waxaan ku tartamay tobanka jus sanadkan waxaan rajeynayaa inaan labaatanka jus ku tartamo oona kaalin oon raje waxaan rajeynayaa kaalinta koowaad in aan galo Een, waa gartay een, tartamada horey aad ugu soo qayb gashay ma jiraa wax caqabada aad kala kulantay ama guulo aad ka soo gaartay wax oo caqabada oo aan la kulmin ma jiro laak- wax oo guul ka soo gaaren ma jiro laakiin sanadkan waxaan rajeynayaa kaalinta koowaad inaan kusoo galo toban labaatanka jus
waa gartay een, maryan maxaad rajeynaysaa guulaha inaad ka gaarto sanad
waxaan rajeynayaa guulaha sanadkan in aan ka gaaro kaalinta koowaad
waa gartay een, yaa kugu dhiirigeliyey adoo dumar ah inaad ka qayb gasho tartamada qur-aanka kariimka waxaan waxaa igu dhiirigeliyey macalimiinta asxaabta ayaa igu dhiirigeliyey maasha allah aad iyo aad ayaan u diyaarinaa waan ku subcinaa waan ka baxnaa maasha allah
waa gartay een, ma jiraa wax fariin ah aad kaga gudbinaysa gabdhaha kaleente ee markaasi aanan ku dhiirinin inay ka qayb galaan tartamada qur-aanka kariimka waxaan ku dhiirigelin lahaa in aan in ay ka qayb galaan tartamada oo sanadkan socdo inay ka qayb galaan maasha allah waa tahay een, kan gabar ahaan maxay tahay muhiimadda ay ku leedahay inaad ka qayb gasho tartamadaasi
muhiimadda oo ii leedahay waxawaaye in aan guul gaaro aan usoo hooyo dugsigeeda abu ayub al ansaari kaalinta koowaad nafteydan dhiirigelin ugu noqoto Een, ugu horeyn noo sheeg magacaaga iyo jusaska aad doonayso inaad sanadkan u tartamto horta aniga magacay waa maxamed mooses maan abiikar waxaana ku tartamayaa sodonka jus sanadkii kolen waxaa ku tartamay labaatanka jus
Een, maxamed labaatanka jus ee aad usoo tartamtay sanadka hore ma jiraa wax guulaha aad kasoo gaaray haabaan soo gaaray weliba dadaal balan ayaan gaaray haddana waxaan rajeynayaa inaan kaalinta kuugu soo galo
Een, maxamed adigoo aad u da'yar yaa kugu dhiirgeliyey een, inaad ka qayb gasho tartamada qur-aanka kariimka
waxaa igu dirigiyey macalimadeeya macalim- macalinkeyga iyo asxaabteyda oo dhan waa gartay een, marka aad bilaabeysay tartanka qur-aanka kariimka da'daada heer intee la eg ayay joogtay maanta meeqsija- meeqsano jir aad tahay da-adii waxay jirtay toban sano haddana waxaan jiraa toban iyo labo sano waa gartay
sanadkan waxaan rabaa inaan dugsigeyga abooyub alansa inaan guul usoo gaaro sidaas ayaa rajeynaya Een, ma waxaad ka mid tahay ardayda sida naqtiinka ah wax u barato ama hadda meel dhex ayaad qur-aanka ka joogtaa haa waxaan ka mid ahay ardayda naqtiinka si aad u baratay maxaad rajeynaysaa inaad kasoo gaartay sanadkan Een, kaalimaha horey aad usoo gasheen maxaa ka mid ah kaalimaha horsoo galo waxaa ka mid ah kaalinta lamaad haddana waxaan rajeynayaa inaan kaalinta kuu soo galo ma jiraa cid aad halkan ugu mahadcelinayso ee markaasi kugu garabsiiyey inaad ka mid noqoto tartamayaasha sanadihii hore ee sanadkan soo socda haa waan ku mahad celinayaa waxaana waaye macalin xumse emiino asiga ayaa diyaal- aa dagaalkan dhan isoo gaarsiiyey waalidiinteydana aa waxbaran ayaa ii sameeyeen waa gartay een waxaa jira arday da-daada ah haddana aanan ku dhiiranin inay bartaan ama ka qayb galaan tartamada qur-aanka kariimka maxaad ugu baaqaysaa ardaydaas
ardaydaas iyagana waxaa leeyahay inay wax bartaan oy dugsiyoodna wax horumarina gaarsiiyaan sidaas ayaa rajeynayaa Een, ugu horeyn inoo sheeg magacaaga iyo jusaska aad u tartamaysa sanadka
magacuu waa nuur maxmed nuur sanadkii hore xagalay tobanka jus sanadkan waxaan rajeynaa labaatanka jus
Een, nuur tobankii jus aad horey ugu soo tartantay ma jiraan wax guulaha markaasi aad kasoo gaartay maya laakiin sanadkan waxaan rajeynaa kaalinta koo inaan labaatanka jus ka galo
Een, markii aad u tartamaysay tobanka jus ee ugu horeeya qur-aanka kariimka ma waxay ahayd markii ugu horeysay aad tartan ka qayb gasho ama waxay ahayd mararkii labaad ama markii saddexaad aad ka qayb gasho
waxaan ka galay markii markii labaadaan ka galay labo sano sanadkan waxaan rajeynaa labaatanka jus inaan ka galo kaalinta koowaad waa gartay maadaama aad sanadkii hore kasoo gelin wax kaalin ah ama wax guula aadan kasoo gaarin balse aad tijaabisay inaad tahay qof bulshada hortooda wax ka akhrin kara ama social noqon kara Een, ka waran dadaalada aad samaysay sanadkan sanadkan dadaado oo fiican ayaa sameey waxaan rajeynaa kaalinta koowaad inaan ka galo labaatanka jus waxaan- waxaa kusoo wareegtay bud afar shan bil halaaso dadaada soo sameeyey
waa gartay Een, ma jiraa qof aad halkan ugu mahad celinayso markaasi kuugu garabsiiyey inaad ka mid noqoto tartamayaasha sanadkan ama sanadihii hore haa waa jira waxaa la maalim maalim xuseen xaaji mici usaayaa ka mid ah hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaa ee magaalada jowhar markana sheekh xuseen miinow mici oo ah maamulka dugsiga habi ayuub ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu tartankan u leeyahay ardayda iyo sida ay ugu diyaargaroobeen
Eh, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Eh, eh, aada umaysantihiin horta idaacadda isnaay oo maanta nagu soo sameeya booqasho anigoo ah al-ustaad macalin xuseen minow almacruuf sheikha minow Eh, nagu soo samayseen aad iyo aada umaysantihiin sida aad nagu soo nagu soo booqatay madaraska abu ayuub al ansaari Een, waxaad inoogu warbixisaan heerka diyaargarow ee aad ugu jirtaan tartanka bisha ramadaan ee lagu wado qur-aanka kariimka in loo qabto dugsiyada magaalada ku yaala taasi diyaargarow taqriiban waxaan ku jirnay muddo afar bilood Een, idaacadaha ku yaala degmada jowar khaasatan telefishinka hirshabeelle Ee, diyaargarow aan ku jirno waxaa ka mid ah isku diyaargareynta bishii barakeysneed ee ramadaan ee foodo inagu soo hajado rabbi subxaana watacaala karaan noqdo Ee, sanadkii hore waxaan sanadkii hore waxaan galnay kaalimooyin ilaa taqriiban afar kaalimood sanadkan waxaan rajaynaynaa adoo rabbi subxaana watacaala karaan noqdo inaan soddonka jus ka galno kaalinta koowaad labaatanka jusna ka galno laba- ee, kaalinta koowaad tobankan inaan ka galno la- kaalinta koowaad ayaan rajaynaa adoo rabbi subxaana watacaala karaan noqdo gartay aan waxyaabaha ugu diyaar garoobayseen markaasi aad ardayda u sameynayseen maxaa ka mid ah Ee, horta ee, ardaydan juhdi badan baa horta laga bixiyey Ee, madarasadan abu ayub al ansaari mar walba waxay u taagan tahay bulshada in eedan ka baahitirto dhinaca diinta islaamka ah xagga axaadiista iyo xagga fiqiga iyo xagga qur'aanka tajwiidka ah Ee, diyaargarowgan waxaan soo wadnay takhriiban ilaa afar bilood alxamdu lilah ilaahi subxaana watacaala wuxuu nagu soo okeeyey markuu maraya bishii barakeys ee bishii shabcaan toban iyo saddexdii ayuu noo soo gabagabooyey diyaargarowgii bishii barakeysan in markaan oon soo gaarin waa gartay een ka baran tartamadii horey aad ardayda uga qaybgelin jirteen iyo tartamada sanadkan aad rajaynaysaan inuu ka dhaco gobolka farqi noocee ayaa u dhexeeyo horta farqi weyn ayaa u dhexeeyo Ee, sanadkii hore ee, takriiban aad buu nagu adkaa sababtoo ciyaalkii oo iskuul naala wada geeyey hadda laakiin sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan ilmaha aanan xoog aan saarnay aan sidaan filayan ilaahi subxaana watacaala aan ka rajaynayna inaan guul ka soo gaarin waa gartay een tiri intee la eg ayaad doonaysaan sanadkan inay idin tartamaan kan markaskiina ahaan
Ee, horta ee, madraskan wuxuu yahay horta takriiban saddex dugsi oo ka faracmaa Ee, madrasatu abu ayub al ansaari iyo madraska kale saddex madraso oo ka faracmaa saddexdii madrasadood takriiban waxaan ku joognaa ee, lix macalimood waxaanan mar walba hoggaan u nahay ardayda waxay noo dhaweeyeen ee, soddonka juso oo ah soddonka jus oo ah saddex qofood ah labaatanka jus oo ah saddex qofood ah tobankoo ah saddex qofood ah waa waxay isku yihiin sagaal arday ayaa noo balansan haddoo rabbi subxaana watacaala karaan noqdo inaan sanadkan ka qayb gelin tartamka bisha barakaysan ee ramadaan oo ka dhici doono gobolka shabeellaha dhexe ee degmada jawar ma jiraa wax fariin aad halkan kaga gudbinayso bulshada soomaaliyeed ay ku dhagaysanayso ama wasaaradaha diinta iyo aqaafta iyagana si ay qayb ugu noqdaan dadka qabanaya tartamada noocan oo kale ah Ee, dhammaan horta waxaan leeyahay ee, ee, bulshaweynta ku dhaqan degmada jawar khaasatan hirshabeelle ee, waxaan baaq aan u dirayaa dhammaan macalimiinta dugsiga qur'aanka ee ka dhigay gobolka shabeella dhexe inay iska soo xaadiriyaan goobaha laisku diiwaangeliyo ee ka dhici doon- ee ka dhacdo tartamada bisha barakeysaneed ee ramadaan bulshaweyntan waxaan leeyahay inay ka qayb qaataan in ay- sida inay ardaydii u u dhiirgeliyaan ee, hay-adooyinka waxbarashada diinta uqafta horeba iyadaa xoog u haysay dadka kale muxsiniintan iyagana inay ka qayb qaataan tartamada oo qur'aanka kariimka ah gudahaan dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaa magaalada jawhar intuu socday barnaamijka waxaa idin socodsiinaysay anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamada waa injineer saki tan iyo intaan ku kulmi doonno barnaamijkan midciinkiisa sidaa iyo nabadgeliyo
Thank you.